والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
السلام عليكم waraxmat ullaahi wbarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhda hijrigana waa saddex iyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose golaha ammaanka ee gaalada midowday ayaa ansixin waayey codsi uu u diray midowda afrika kaasoo quseeyey ciidamada saliibiyiinta ee bedeli lahaa isbahaysiga atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga hiiraan iyo culummada ku dhaqan wilaayadaas ayaa kusoo gebagaboobay degmada buqa qable ee wilaayadaas camaliyad istishaadiye ah oo khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka dhacday koonfurta dalka yeman dowladda saliibiyadda kenya ayaa sii kordhisay afduubka ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee ay ka geysanaysa gobolka gaarisa oo ka mida dhulka muslimiinta ee ku horjira gumaysiga kufaarta kenya munaasabad lagu sagoontinaya arday ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe xamlada dacwiga ayaa si weyn kaga socota wilaayaadka islaamiga gada bakool iyo jubbada hoose
والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay warkaas iyo war kale oo ku aadan dagaallo culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa inoo faahfaahinaya marwaan maxamed waxaa faahfaahino dheeraad ah laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta shalay la beegsadeen kolonyo maleeshiyaadka murtadiinta ah oo ka baxay degmada bardaale kuna sii jeeday magaalada baydhabo qaraxa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanka owdiinle iyo magaalada baydhabo saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in qaraxaasi ay ku dhinteen labiyo toban murtada oo ay ku jiraan laba sargaalo oo lagu kala magacaabi jiray soomo oo ahaa taliyo ku-xigeenkii maleeshiyaadka daraawiishta riddada ee degmada bardaale iyo ibraahim cali aadan oo loo yaqaano ibraahim rakow kaasoo ahaa madaxii lacagaha baadda ee maamulka riddada ugu magacaaban deegaanka owdiinle waxaa qaraxaasi sidoo kale ku dhaawacmay shan murtad ah iyadoo sidoo kale mujaahidiintu ay ku gubeen gaari cabdibile ah oo qori dhashiye ka saaran yahay islabaa'i waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada maleeshiyaadka riddada ee deegaanka goofguduud buurey dhanka wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurculow ee hoostaga degmada baraawe isla shabeellaha hoose waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riidada ay kaga sugan yihiin deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellaha hoose waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiinta ay sii kordhiyeen weerarada lagu dhiigbixinayo kufaarta iyo murtadiinta isku soo bahaystay la dagaalanka diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid marwan golaha ammaanka ee gaalada midowday ayaa ansixin waayey codsi ooga yimid midowda afrika kaasoo quseeyey ciidamada saliibiyiinta ee bedeli lahaa isbahaysiga atmis ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan cabdulqaadir maxamed rabbaani waxa loogu yeero golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay ayaa bayaan ka soo saaray codsi sagaalkii bishan uu u diray midowda gaalada afrika kaas oo kuseeyey xaaladda soomaaliya iyo marxaladda ku xigta howlgalka saliibiga ah ee atmis waxay ugu yeereen kadib marka uu dhammaado sanadkan hadalkii laga sugayey in ay ansixiyaan codsiga midooda gaalada afrika ayay dalbadeen in faahfaahin dheeraad ah laga bixiyo howlgalka cusub ee la doonayo in lagu bedelo kan hadda gabagabada ah marka la gaaro sanadka ka qodobada sida gaarka ah ee yuu looga dalbaday in ay u codeyso ayaa waxaa ka mid a tirada ciidamada dalalka ay ka kala socdaan waqtiga uu howlgalku qaadanayo iyo cidda bixinaysa maalgelintiisa dooda ugu weyn ee taagan ayaa ah cidda bixinaysa qarashaadka ku baxaya howlgalkan cusub iyadoo maalgeliyayaasha duulaankan saliibiga ah ee soomaaliya oo ay ugu horeeyaan maraykanka iyo midooda yurub ay iska diideen in ay bixiyaan qarashaadka duulaan cusub ilaa bisha noofembar ee sanadkan ayaa fursad loo siiyey midooda gaalada afrika in ay qorshe dhammaystiran uga keenaan arrimahaas qoraalkan ka soo baxay golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobay waxa uu imaanayaa iyadoo jahwareer xooggani uu ka taagan yahay murtasaqada badeli lahayd admis ee lagu soo dhoweyn lahaa jaxiimada ka holceysa soomaaliya xulifadii ku midaysneed dagaalka ashahada la dirirnimo ee ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah ayaana waxaa ka dhex bilowday xurguf siyaasadeed dowladda silibiidda ah ee ethoobiya ayaa si weyn u mucaaradsan in ay murtasaqada masar ka qayb noqoto isbahaysiga maadaama ay u aragto cadow uu kala dhexeeyo siraac militari iyo mid dhaqaale intuba kadib markii midooda gaalada afrika uu sheegay in ay qaahiro kaalin lixaad leh ka qaadan doonto howlgalkaasi cusub mahadsanid rabbaani kulan u dhexeeyay wilaayada islaamiga hiiraan iyo culummada ku dhaqan wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay degmada buqa qable ee wilaayadaas sida warbixintan oo ku faahfaahinaya yaasir maxamed
iyadoo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ay si xooli ah kaga socoto xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee laba maalin ka hor ku dhawaaqday wilaayada ayaa waxaa degmada buqa qabla kusoo gabagaboobay kulan ay wilaayadu la yeelatay culimada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo hormuud ka ahaa kulanka wilaayadu la qaadatay culimada ayaa waxa uu waaligu si gaar ah culimada kula dardaarmay inay kasoo baxaan dowrka kaga aadan xamlada
khiyaarey kulankeenna hadda muhiimadiisu waxaa weeye xamladii ay ku dhawaaqday xarakta shabal mujaahidiin wilaayada hiiraanna looga dhawaaqay culimmada waa qayb muhim ah ama waa xubin muhim ah fulinta arrintaas dowrka culimmada ay ku leeyihiin xamladaas dacwigaho qiimaha badan inaan si gaara isula ishaarno culimmadeenna annaga waxay noo yihiin ama camalkan islaamiga waxay u yihiin qayb muhim ah waxaa dowrka culimmada ka mid ah in ay u diyaargaroobaan culimmadu soo noolaynta xalaqaadka sharciga ah xalaqaadka sharciga ah ee masaajidda ka socon jiray oo ummaddu ay xirta ahayd oo cilmigii sharciga aha la baranayey in culimmada ay soo nooleeyaan oo ay dadku u diyaargaroobaan muslimiinta ahna in arrintaas culimmadooda ay dhegaystaan waxna ka bartaan culimmaduna ay dariiqii aan naqaanay oo wax lagu baran jiray micnaha weyna ku fadhiyey ee culimmada maanta noo joogtana ay ku soo takharujeen in la soo nooleeyo waxaa ka mid ah mawaadiicda culimmada dowrkooda ah oo laga rabo culimmadu inay la socdaan waaqica ummaddeenna hadba wixii ku soo kordha islamarkaana culimmadu ay u diyaargaroobaan wacyigelinta ummadda muslimiinta ah iyagoo kaashanaya maamullada islaamiga ah ayaga ummadda indhahoodii ah soomaalidu waxay tidhaahdaa riyuhu waa idaha indhahooda ee culimmadu waa indhaha ummaddan muslimka ah culimmada oo dhankooda ka hadlay kulanka ayaa ballan qaaday inay si buuxda uga qayb qaadanayaan islamarkaana ay dhaqan gelinayaan qodobada culimmada kaga aadan xamlada culimmadu ay ka qayb galeen xamladii ahayd irshaadu alumma ilaa sabiili rashaad ee waxa weeyaan annaga insha allahu diyaar ayaanu nahay saan horeyba dacwadii u wadnay maxay waa dacwadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladii loo soo dhiibey waa middaa iyadaa diyaar baanu u nahay haddaan culimmada nahay inaan ka qayb galno meel kasta oo naloo dirana waan gelaynaa maxaa yeelay rag baa ishaadiye u gelaya diintan inay toosnaato oo ilmahoodii waxa dhan ka tegayo marka waxa weeyaan middaa diyaar baan u nahay haddaan culimo nahay waan ajiibnay waana diyaaraan u nahay qaybtii iyo kaalinkii nagaga aadaneed inaan ka gudanno insha allahu tabaaraka wa tacaala maxaa yeele in ummaddii la irshaadiyo waa mowduuc markaa mowduuciisa hadda ku taagan waaqacan marka laga hadlo si ummadda waddada toosan loogu toosiyo ee waddada hanuunkeedana loogu bayaaniyo waxaanu leenahay waa fadhi mubaarag ah waa fadhi tawfiiqi ah waa fadhi maasha allah waa ilaahay idinkiis insha allah ka culummo ahaan waxaan leenahay innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa annagana diyaar baan u nahay waana soo dhowaynaynaa har iyo habeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxaa maalintii saddexaad si dardaar leh kaga socota xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad xamladaas oo ay si wadajir ah kaga faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan
mahadsaned yaasir camaliyad istishaadiye ah oo khasaaro culus lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacday koonfurta dalka yeman faahfaahinta warbixintan waa kan xaaris cabdulqaadir wararka ka imaanaya waddanka yeman gaar ahaan koonfurta dalkaas waxay sheegayaan in howlgal barakaysan ay mujaahidiinta ansaaru shariica la beegsadeen maliishaad kirdada imaaraadka u tababaray camaliyad istishaadiyaha uu fuliyey gees ka tirsan mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa lagu beegsaday fariisiin murtasaqada imaaraadku ay ku leeyihiin mandaqada muudiye ee ka tirsan gobolka abiyan camaliyadda oo dhacday maalintii shalay ee jimcaha ayaa allah fadligii waxaa dhimasho dhaawac ku noqday konton ka mid a maliishaadka imaaraadka hoostaga ee ku sugan koonfurta yemen muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday goobta ay camaliyadu ka dhacday ayaa muujinaya saameynta howlgalkaasi barakeysan ee holac ka kacay goobta uu mujaahidku bartilmaamaysaday iyadoona la arkayey baaxadda khasaaraha ay geysatay camaliyadaasi weerarkan ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa silsilada howlgallada ah ee ay mujaahidiintu ugu magac dareen sihaamul xaq oo si gaara u beegsanaya calooshood shaqaystayaasha xukuumadda abuudabi ay ka samaysatay dalkaasi mahadsanid xaarif dowladda saliibiyadda kenya ayaa sii kordhisay afduubka ka dhanka ah dadka muslimiinta ee ay ka geysanaysa gobolka gaarisa oo ka mid a dhulka muslimiinta ee ku jira gumaysiga kufaarta kenya nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya wararka ka imaanaya gobolka gaarisa oo ah dhulka soomaaliyeed balse xukuumadda kaafiradda kenya ay gumaysato ayaa sheegaya in dhibaatooyin badan ay dadka bulshadu kala kulmayaan ciidamada kenyaanka ah haba ugu darnaadaane afduubka oo xarkagoostay inkastoo gobolkaasi uu afduub uu ka jiray oo ay geysanayaan ciidamada kenyaanka haddana waxa uu xarkagoostay bilihii u dambeeyey magaalada gaarisa maalmihii lasoo dhaafay waxaa laga afduubtay tiro dhallinyaro ah kuwaasoo meel geeye aan la ogeyn balse qaarkood ayadoo si aada loo soo jirdilay dib loo soo celiyey ciidamada kenyaanka ah ayaa si xaddaafa u afduubanaya dhallinyarada qaarkood way dilaan qaarkoodna ayagoo aan wax rajaca lahayn ayay banaamada ku soo tuuraan ilaa iyo afar dhallinyaro ah ayaa maalin saddexaad laga afduubtay magaalada gaarisa kuwaasoo saddex ka mid ah ilaa iminka la la'yahay balse mid ka mid a dadkaasi dib loo soo celiyey asagoo garaaba ah kadib jirdil xooggan oo ay ciidamada kenyaanku ay u geysteen waxaa magaalada gaarisa ku soo batay afduubka loo geysanayo dadka ku dhaqan magaaladaas kuwaasoo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan kala kulma ciidamada kiristanka kenya mid ka mid ah dadka ku dhaqan gaarisa ayaa ka warbixiyey afduubka ay waddo dowladda kaafiradda kenya ee ku soo badanaya magaaladaasi magacayga waxaa weeye axmed xasan cabdulaahi waxaa dhacday wakhti hadda saddex beri laga joogo waxaa la qaaday afar wiil afartaa wiil wiil ka mid eh baan maanta booqday wiilkaa ninkii arko oo islaam ah ama bini'aadan eh wixii ku yaallo wax oo ma aragta laga hadli karo ma aha wax oo sagob oo lagu qaado aan garanaynana ma jiro oohiyu tukaan ku haystay gaari eeluyahu ku ganacsanahayey gaars iyo oohiyu dhexdooda ka dalandoolahayey beriyuu iska qaadanahayey tukaankiisuu iska joogay waa nin laba reer leh waa nin weyn oo odayo aniga dadaydan ama waxyar un iga yar marka ninkii maanta aniga oo joogo ninkii iyo waxaa laisla qaaday laba dhaaroo isku xigta saddex wiil oo kale raggaa kale lala qaaday ninka asaga ayagana annaga wax dembiyo ay leeyihiin oo aan garanayno ma ma jiro ninkaa waa la keenoo meel duura lagu riday oo ilaahay baa soo riday saddexdu wiila kalena way maqan yihiin wax sababa wiilashaa lagu qaado annaga aan ka sayna ma jiro dowladda kenyana qaaday laakiin dhibka hadda socdo waa dhib ee dowladda ka doonaysa dadweynaha gaaris oo sababta eh nin baa la qaaday nin labaad baa la qaaday nin saddexaad baa la qaaday nin afraad baa la qaaday dadkanagii wax kootiini la keenayo ma laha dowladda dadkan day sharci oo dembi ay ku hesho qofka waxaa la rabaa dadkiisa inay ku qancaan oo la keeno kootiina la keeno station lama geeyo kootiini lama keeno qofkii sidii lagaaga qaaday saa kastoo ciddiisa ooga soo baxay oo qofkii lagaaga qaaday dibba uma arkaysid nimankan hadda shalay iyo daraad la qaaday nin baa ka horreeyey oo ku maqan haddii shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka gaarisa oo ah dhul soomaaliyeed balse kenya ay gumaysato aysan hubka qaadan oo aysan iska dhicin ciidanka kiristanka kenya waxaa suurtagal ah in dhibaatada ay u geysanayaan dadka dhallinyarada ah ay ka sii darto marba marka ka dambaysa mahadsanid abuushayba munaasabad lagu sagoontinaya arday ka qalinjabisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cabdiwahaab maxamed bukhaari machadka qurduba faraciisa degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ee jubbada dhexe ayaa qabtay munaasabad aad u ballaaran oo ahayd qalinjabinta dufcaddii saddexaad ee macadkan ka qalinjabisa tan iyo markii dhidibada loo aasay sannadkii kun afar boqol iyo afartankii hijiriga munaasabadan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen dadyow fara badan ayaa waxaa goobta wacdare ka dhigay ardayda macadka qurduba ee qalinjabintooda loo fadhiyey waxaa xafladda kelimad ka hadlaysa fadliga cilmiga ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah cilmiga dalabkiisa sababtuna waxa weeyaan من أجل معرفة التكاليف الشرعية وما خلق الإنسان من أجله إلا برتدرتات تكاليفت الشرعية آية وحا إنسان كالله أبوري والله سبحانه وتعالى أبورت عبادتيسا رب سبحانه وحكو أمري أدومديسا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك
wixii intaa ka dambeeyey waxaa xafladda la wareegay qalinjabiyayaashii macadka qurduba ee degmada bu'aale waxaana lagu bilaabay kelimad ku baxaysa luuqadda carabiga taas oo soo dhoweyn iyo mahadcelin u badnayd أولا أقدم تقديري الخاص لإدارة المعهد والمعلمين الأوفياء الذين بذلوا أصارى جهدهم لتخريج هذه الكوكبة المتسلحة الفنون العلم أقول لهم طاب سعيكم ولن يضيع الله أعمالكم لأجل تضحياتكم بأوقاتكم ونحن نشهد بأنكم قد أديتم واجباتكم الشكر لربي ثم لكم لا أحصي الشكر بإفصاحي ولقد صدق من قال ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلمي إن المعلم شعلة قدسية تهدي العقول إلى السبيل الأقوم هو للشعوب يمينها وشمالها وسبيل أنعمها وإن لم ينعم وأهنئ الوالدين وأقول يا قرة أعيننا أنتم سبب فرحتنا اليوم ولن يجزي أحد جزاؤكم إلا الله فنعم الجزاء جزاؤكم sidoo kale dadkii lagu maamuusay munaasabadan waxaa ka mid ahaa waalidiinta dhalay ardayda dhigata macadka qurduba anigoo ku hadlahayo afka waalidiinta reer qurduba qurduba ardayda akhrisata waalidiintooda afkooda anoo ku hadlahayo halkan waxaan ka soo jeedinhayaa ammaan ballaaran oo aadayso reer qurduba arday iyo macallimiinba macallimiinta reer qurduba iyo waalidiinta ardayda dhashay aad bay iskugu xidhan yihiin waana macallimiintaan aniga u hambalyaynhayaa intaan maanta inta ku aragnay een ku maqalnay iyo in ka badan oo ku aasan ayaa laga helay oo ay dhiiqeen oo ayaga ay ku shubeen ardayda ayagee maxadka qurduba ayaa degmada bu'aale ka furan lixdii sano ee ugu dambeeyey waxaana ka soo qalinjebiyey arday kala duwan oo haatan qaarkood ay meelo kala duwan macallimiin ka yihiin kuwaas oo waxtaray naftooda iyo ehelkoodaba mahadsanid bukhaari xamlada dacwiga ah ayaa si weyn kaga socota wilaayaadka islaamiga gado bakool iyo jubbada hoose aan ku horumarna gado waa kan casaam carafaat xamladan oo ka socota degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa waxay kulan ballaaran wilaayada la yeelatay bulshada ku dhaqan deegaanada buusaar dhamase oo hoostaga degmada ceelwaaq oo ka tirsan gobolka gedo iyadoona ay la kulmeen ugaasyada nabadoonnada macallimiinta madaarista qur-aanka macallimiinta iskuullada ganacsatada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mida bulshada deegaanada dhamase iyo buusaar oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa si weyn usoo dhoweeyey xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad magaciga waa xidmaasar xasan xifsiin waaye anaga ugaaska beesha oo midiga waxaana soo gaarsiiyey xamlada harteen ka timaaday waxaan qaadanay go-aan ka soo baxay xarakada inaan fulino wixii maamulkaas uu noo keenay arrimaha noola keenay oo ka kooban ilaa dhowr toban qodob si guud baan u qaadanay inaan go-aan qaadfirino mesad waxaan qaadano bulshadana aan gaarsiino annaga odayaashii maaragtay deegaanka ah inaan go-aankaas qaadano oon soo dhaweyno aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa ilaahay baa mahadishukri leh waa helnay akhbaarihii iyo mataqaana fariimihii xarakada mujaahidiinha shabaab ay noo soo dhiibeen aad baan ugu dirsan ugu faraxnay muqaadaraadka iyo anshax xumida iyo dhibaatooyinka mataqaana lagu soo fasahaadiyo waddanka sidii lagu duulin lahaa waa isla qaadanay waan ku faraxnay waan ku dirsanay waana fulinaynaa waa isla qaadanay haddii ilaah raalli ka noqdo calooshan ay ku jirtay haddii ayna soo dhiibeen amiiradanadii walaayadanadana ayna soo gaarsiisay waana ku dhaqmaynaa waana qaadanaynaa ninka hadlaya waxa weeye ugaas cabdinuur xareed maade ugaaska beesha ibraahim wey insha allah raxmaan waxaan rabnaa halkan ka sheegno in uu soo gaaray bayaankii iyo muxuu ahaa qodobadii ka soo baxa xarakada ina soo gaarsiiso walaayada annagoo ah culimada waxaa sabada aad loo walaayada jiro waxaan insha allah caddaynaynaa in ayna soo gaarto fariinta xamlada loogu magacdaray shaad ulumma ila sabiil rashaad shacaabkeedan uu yahay kullukum raaci wa kullukum mas-uulin can raciyatihi insha allah raxmaan arrinkaas si guud ayaan usoo dhaweynaynaa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ألا أطيع رسولك أطيعا ذاتك الذين لو جيبا أطيعا فك ذاتك تلذا لو جيبا ومدح لا وحا معروف ونبي إليه إن هو أطيعه وأمر إله سبحانه وتعالى يا من أمهي فك إن شاء الله وحن لنهي سمعنا وأطعنا سجود سجابة ضميرنا وحويا ضمك يا فجأة وحن لنا دمان إن شاء الله شرع الإلهي أن كل قمنا وأنا دغلا وحيا إله سبحانه وتعالى ونبغيبا عن كهرنا إلى الدنيا يا آخرة إن شاء الله كل معنا xamladii wayna soo gaadhay waana ku dadaalaynaa insha allah waana dardargelineynaa hadduu alla subxaana watacaala idmo waana ku dadaalaynaa waana dardargelineynaa hadduu alla subxaana watacaala nala garabgalo insha allah waana gaarsiinaynaa gana gabdhaha ganacsatada biyaan nahay xamladana lasoo gaarsiiyey xarakad mujaahidiin lasoo gaarsiisay insha allahu waan qaadanay waana ku amalfalaynaa dadkana waan gaarsiinaynaa wixii nagala reebayna waan iska reebaynaa wixii maxaan ku dhagaahay wanaagsan waan ku dhaqmaynaa waana ku dhaqmaynaa xamlada siday noo soo gaarto insha allahu tacaala annaga oo ah macalimiinta deegaanka dhamisa iyo wilaayada inaan ka wada shaqeyno dacwada alamr bilmaruuf wannahy can ilmunkar insha allahu tacala waan soo dhaweynayna wixii carabka annaga uu qoro ilaahi subxana watacaala kusiin diyaar baan unahay xamladan ayay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee gedo ee ka dhaqan gashay degmooyinka deegaanada wilaayada ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaysanaya bulshada ku nool miyiga iyo magaalada mahadsanid casaam dhanka bakool oo xamladan ay si dardar leh kaga socotana waxaa warbixintan ku eegaya cabdiqani maxamed magaalada tiyoglo waxaa weli ka soconaya kulamada ku saabsan xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad maamulka islaamiga ah ayaana maalmahan kulamo wacyigelin ah la yeelanayay qeybaha kala duwan ee bulshada kulan socday muddo hal maalin ah islamarkaana mawaadiic kala duwan lagu siiyey ayaa loo qabtay darawalada noocyadooda kala duwan sida mootaalleyda iyo baabuureyda iyo sidoo kale fuundiyada magaalada iyagoona si weyn uga faa'iideystay waa kuwan qaar ka mid ah raggaasi oo markii kulanka soo idlaaday warbaahinta la hadlay aan oo fuunda ahaa fuundigayna dhismow isaaq maalan ureyin maalanmaha madalere magaagay duurigaadina geeka si salaadininin haray tum i kowta yakubani waliba kaqaadaanay muqaadaraadka laysku reebaw macruufka laisfaraay munkarka laisku reebay salaada layska toosiyay lan walba salaada masaajidka ka tukadooy yalla lahaay balaameyta kiyay hobakii salaada tukadaha istujiyaha ogaawiya leeray tarbiyad yahayti taasna ajiibni waana tookalahayneen bilaawo horlehayneen kuwado dooro kalena sugaan hob ilaaheer ilaahay ka mahadsan awalan may salaamay baxda andalus oo ilaahayna ma kaansay in haddii yani wareysni la suubin alxamdulilah dowrada oo geega degmada tiilo ku dhiyaasi eedanka faraxsana mayna qaadanay waxyaabo badan qaadanay walaanan ka koobu koro ma'e mayna kumid aha munkarka laisku reebay wanaagga laisfaraay tarbiyada lisfaraay sida owlaada laka tarbiyay lahay wanaagga laka toosii lahay salaada lakaka toosiya intaas dhan lisfaraay mobeylada sida muqaadaraadka si laisku koreeyan fadi dadkii ka camal falay qaaday allaha niiweel dadkii yacni niiburaarijiin ilaahay xasanaad badan allaha ku sii magacay meylarey maxamed ali sheekh aadan geeg mahaynin dhammaatay dowre oo laraaw al irshaad alummadi ilaa sabiili rashaad shicaarshan ay kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi mayba dowradaas may ha ku faa'iidinahi cilmo badan ku faa'iidini haddii walku sheeg qodobadaas may kuma dhaha idraaru lmuqaadaraat alwalaa walbaraa atarbiyat alowlaad الشعور بالمسؤولية السمو والضاعة لولاد الأمور بدنا ولا أنا هدون تكو كوبا كورن ملا يدي يدي أنكو فايدني معلمين تيو كان عندي أرين ما يبوها إلهي أجري حسنات كسي xamladaha ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyadoona qeybaha kala duwan ee dadka muslimiinta ay si weyn uga faa'iidaysanayaan mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina xamlada iyo sida ay kaga socoto wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan bashiir muxuudiin abow ayman kitaabkoo la qaato kariimku kalsoonan kamsuuman u nahay ka taagid xumaan dhon kufaarna la ceersho kamsuuman u nahay
halkani waxaa ku kulansan boqolaal ka mid ah bulshada reer kamsuuma oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan iyo si gudba ugawada faa'iidaysanayay muxaadaraadka nadawaadka iyo kulamadii ka socday degmada kamsuuma kuwaasoo u kulansan ka faa'idaysiga multaqa iyo hoggaanka u hayeen culamaauddiinka muslimiinta multaqahan oo lahaa nashaad farxadeed iyo dareen gaar ah islamarkaana ka muuqatay xamaasad lagu tilmaami karo mid ay bulshadu kala laabteen fawaa'id aan lagu doorsan karin waxyaabo fara badan multaqahan oo qayb ka ahaa ololaha irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa ka hadlay culimmadii macdanta u ahayd xamladan wacyigelinta iyadoo ay weheliyaan xuraastii shareecada sheekh cumar xayaakallah ayaa reer kamsuuma dib u xasuusiyey waaqican shareecada ay ku nool yihiin iyo sida uu ah xaalka degmada ka hor maamulka islaamiga ah waxaan leenahay dadka reer kamsuumow wixii idin soo maray waad xasuusan tihiin markii ay joogeen nimankii loo yaqaana warlodhiska amba loo odhan jiray hogaamiye kooxeedada waddadan waxa isbaadha yaallay waad la socotaan dhiiggu suu raqiiskooha waad la socotaan qofka xoolihiisa sida loo bobi jiray waad la socotaan ilaahay wuxuu inoogu bedelay nicamtan islaamka wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا sheekh xasan aadan cabdullah ayaa isna bulshada kamsuuma la hadlay isaga oo sheegay in diinta iyo diinla'aanta aysan marnaba ahayn wax la isbarbardhigi karo xitaa haddii adduunka dhalaalkiisa uu noqdo wax lagu kadsoomo si diinka alleh uu dadka uga mashquuliyo reer kasuumow isbarbardhiga waxa ay xarakadu idinkugu yeerayso waxay culummadu idinkugu yeerayso wuxuu maamulkiinnu idinkugu yeeraya waxa masaajidda laga sheegaya waxa la leeyahay iyo waxa meeshaa laga sheegaya iyo gaalnimada iyo diinla'aanta iyo fisqiga iyo fujuurka iyo cisyaanka bal isbarbardhiga adinku waa caqlaad leedihiine waxaan idin leeyahay oon ku celcelinayaa oon carrabka ku labalaabayaa ciwaanka xamlada si fiican u dhuuxa mawaadiicda ku qoran iyo waxyaabaha laydisku irshaadinayo iyo waxyaabaha laysku akhrinayay ilaa tan iyo daraad iyo shalay iyo tii ka sii horraysay oo gobolkao dhan ka socotay dib u fiirsha sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha degmada kamsuuma ayaa iyagana multaqaha ka hadlay iyagoona sheegay inay si uun u soo dhoweynayaan waxyaabihii la soo gaarsiiyey xamladii ka soo baxday xarakatu shacabulmujaahidiin ee ay noo keeneen walaayadeenna jubbada hoose xamladaas magaceedu ahayd irshaad alumma ilaa sabiili rashaad waxaan u qaadannay anoo ku hadlayo bulshada kamsuumo qaybeeda kala gedisan hadday tahay dhaqan hadday tahay ganacsato hadday tahay haween isku soo duub bulshada kamsuumo afkeeda anoo ku hadlayo insha allahu tacaala xamladii xarakada ka soo baxday si waxaan u qaadannay kalsooni leh waana soo dhowaynay olole dacwi ah oo ay bulshada si weyn ugu riyaaqsanaayeen islamarkaana u hoggaansameen qodobadii iyo awaamiirtii uu watay islamarkaana ay muujiyeen inay yihiin bulsho u qalanta maadaama uu allah ka badbaadiyey in badan oo ka mid ah dhagarihii cadowga halka inta kalena looga digayey halisahooda aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid lamid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu